halkani waa redio ergo isha wararka Radio arrimaha Ergo.
bini aadanimada
wararka qiimaha xoolaha waxa aanu maanta kusoo qaadanaynaa suuqyada lagu iibiyo xoolaha ee magaalada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose geela qaliinka ah ayaa heerka koowaad la kala siisanayaa koiyo soddon milyan sideed boqol iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah heerka labaad waa sideed iyo labaatan milyan afar boqol iyo soddon kun heerka saddexaadna waa kow iyo labaatan milyan geela dhaqaalka ah ayaa la kala siisanayaa suuqyada afgooye heerka koowaad toddobiyo toban milyan iyo afar boqol heerka labaad waa shan iyo toban milyan iyo toddoba boqol heerka saddexaadna waa saddex iyo toban milyan lo-da qaliinka ah ayaa heerka koowaad la kala siisanayaa suuqyada afgooye toddoba milyan iyo laba boqol heerka labaad waa shan milyan heerka saddexaadna waa saddex milyan iyo toddoba boqol oo shilinka soomaaliga ah lo-da dhaqaalka ah ayaa la kala siisanayaa suuqyada afgooye heerka koowaad lix milyan iyo afar boqol heerka labaad waa shan milyan laba boqol iyo siddeetan kun heerka saddexaadna waa saddex milyan iyo laba boqol lo-da dhoofka ah ayaa la kala siisanayaa heerka koowaad suuqyada afgooye koo iyo labaatan milyan afar boqol iyo konton kun heerka labaad waa sagaal iyo toban milyan heerka saddexaadna waa shan iyo toban milyan oo shilin soomaali ah ariga qaliinka ah ayaa la kala siisanayaa suuqyada afgooye heerka koowaad saddex milyan laba boqol iyo konton kun heerka labaad waa laba milyan iyo boqol kun heerka saddexaadna waa hal milyan iyo lix boqol oo shilinka soomaaliga ah ariga dhaqaalka ah ayaa la kala siisanayaa suuqyada afgooye heerka koowaad laba milyan iyo saddex boqol heerka labaad waa malyan iyo sideed boqol heerka saddexaadna waa malyan iyo afar boqol oo kun oo shilinka soomaaliga ah idaha dhaqaalka ah ayaa la kala siisanayaa suuqyada afgooye heerka koowaad laba milyan iyo lix boqol heerka labaad malyan iyo toddoba boqol iyo konton kun heerka saddexaadna hal milyan ugu dambeynna idaha qaliinka ah ayaa la kala siisanayaa heerka koowaad suuqyada afgooye laba milyan iyo saddex boqol heerka labaad waa laba milyan heerka saddexaadna waa malyan iyo afar boqol oo shilinka soomaaliga ah wararkii qiimaha xoolaha ee maantana waa naga intaa